wasiirka dib u heshiisiinta iyo nabadeynta hirshabeelle cabdulaahi cumar maxamed iyo waxgaradka degmada warsheeq ee gobolka shabeellada dhexe ayaa ku guuleystay in dib loo furo istaalka hooyada iyo dhallaanka ee degmada warsheeq kadib markii in muddaa uu u xidhnaa khilaaf soo kala dhex galay guddiga gacanta ku haya istaalka iyo maamulka degmada munaasabad kooban oo dib loogu furaya istaalka degmada warsheeq iyo waxaa ka qayb galay waxgarad maamulka degmada bahda caafimaadka haween dhalinyaro iyo dhaqaatiir nabadoon xaaji axmed daraago oo kamid ah waxgaradka degmada warsheeq ee gobolka shabeellada dhexe iyo guddoomiyaha degmada warsheeq xasan maxamed axmed ayaa si wada jira u sheegay in la xaliyey tabashadii jirtay islamarkaana uu furaya istaalka maanta waa maalin weyn waa maalin farxadeed waa maalin dhibtii ka jiray meeshaan ou dhammaaday waayo waaba dhammaayaba sida aada la socotiin isbuuc lasoo dhaafay jimcadii hore halkan ayaa nimiday caqabadaha jireen waa soo xallihayn ahaan idin dhahnay caqabadihiina waa soo xalinay alla mahadiis waay cisbitaalkiina waa idin furan yahay isbitaalkan caqabado jiro ayuu u xirmay oo konseyn ah oo bulshada ay soo gudbisay qaybaheeda kala duwan ah konseynkaasoo maamulka soo gaaray institutionka uu ku shaqaynayay ama sistamkii uu ku shaqaynayay oo konseyn laga qabay waxaa mar koowaad iyo mar labaad uu bogaadinayaa odayaasha dhaqanka oo marka hore soo bilaaway xal uhelidii iyo qaabkii wax u dhigi lahaayeen ugu dambeene xildhibaanka deegaanka ka soo jooga xildhibaan cabdullahi maxamed cumar oo goglihii iyo nabadeyntii iyo asna dadaaladii oo wadiyey shalay oo soo qatimay guddigii loo saaray ee arrimahan hosbitaalka iyo institutionka oo ku shaqey lahayne dadaalkii hordhac yahay ee maanta ee sameeya waxaa waaye in maanta dib loo howlgeliyo isbitaalka degmada institutionkiisa iyo sharciyadiisana la dhamaystiro doona hadduu alla ka raali naqdo mar labaad waxaan leeyahay waa maasatihiin dhaqanka iyo xildhibaanka inta waxaan leeyahay mahadi haynaga gaarto waxaad u shaqayseen amba howl aad u qabateen waa maamulkiini iyo bulshadii qaybeeda kala duwaneed oo conseynkii qabtay waan soo dhaweynaynaa cid waliba oo dadaalada horumarineed ee ka qabanaysa degmadu waxaan leena degmadu waa degmadii diimeedka waa degmada warsheeq wasiirka dib u heshiisiinta iyo nabadeynta hirshabeelle cabdulaahi cumar maxamed ayaa sheegay inay ka xun yihiin intii xidhnaa istaalka taasoo saameyn ku yeelatay bulshadii adeegyada caafimaad usoo doonan jiray istaalka runtii waa ka xunnahay wixii dhacay laakiin adduunyaan ku noolnahay adduunkana wax walba waa dhacaanoo khilaaf intii bani aadam joogo waa imaanaa waana jiraa laakiin haddana waxaa fiican haddii khilaaf dhaco in la xaliyo dabcan khilaafkii dhacay waaba dhacya laakiin waxaa xooga yacnii ceeba wakhtiga ay nala gaartay iyo saacadaha ay gaartay yaa ceeba laakiin hadda ayaa ilaahay qadiran isu nimaado si guud waxaan leenahay bulshada reer warshiiq bishaareysta ee khilaafkii jiray waa dhammaade